kulanti wacan akhyaarta hawada nagala socotay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxaannu ku soo qaadaynaa imtixaanka midaysan ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ay ka qaadayso ardayda soomaaliyeed ee sannadkan ka baxaysa dugsiga sare tirada ardaydaasi waxaa lagu sheegay saddex iyo labaatan kun waxaanay ku sugan yihiin inta u dhaxaysa magaalooyinka gaalkacyo iyo kismaayo barnaamijka ayaannu ku faaqidi doonaa xilligan ma yahay wakhtigii ku habboonaa in imtixaan midaysan laga qaado ardayda soomaaliyeed maxaase loo baahan yahay in lagu tallaabsado haddiiba ay dhacdo in imtixaan midaysan laga qaado ardayda ka qalinjebinaysa dugsiga sare guud ahaan dalka soomaaliya barnaamijka waxaa igala qaybgalaya doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya maxamed cabdulqaadir wasiirka waxbarashada maamul goboleedka puntland abshir ow yuusuf ciise iyo ismaaciil jirde warsame oo ka tirsan jaamacadda oregon ee dalkan maraykanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ugu horrayntii waxaan jeclahay in aan maxamed cabdulqaadir agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada weydiiyo bal inuu warbixin kooban naga siiyo imtixaanka hadda socda iyo heerka uu marayo bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay waa sidaa u sheegtay wasaaradda waxbarashada waxay maalmahan ku mashquulsaneed qaadista imtixaanka qaran ee dugsiga sare looga baxayo oo ah sanadka saddexaad oo imtixaanka noocaasa la qaado oo imtixaanka midaysan oo loo dhan yahay oo laga qaadayo ardada waxaa sanadkan saad la socotaan waxaa loogu talagalay imtixaanka inay ufariistaan oo qorshaha loo sameeyey oo imtixaanka loo taabaco kaararka loo sameeyey inay ufariistaan loogu talagalay waa arday dhan tiradoodu taqriiban saddex iyo labaatan kun runtii imtixaankiina waa loo fariistay wuxuu bilaabay maalin sabtida ahayd oo taarikhda ahayd labaatanka bisha may laba kun toddobiyo toban wuxuuna ku ekaa shalay oo taarikhda ahayd afar iyo labaatanka bisha may laba kun toddobiyo toban waayahay waa mahadsan tahay waxaan aadayaa wasiir abshir ow yuusuf ciise wasiirka waxbarashada maamul goboleedka puntland wasiir adinku inteebuu idinla marayaa xaalka imtixaanka dugsiga sare waxa weeye annaga waxaanu qaadnay imtixaankaanu qaadnay waa dugsi sare iyo iyo eydadka oo isku jira weeye imtixaankaasuna waxa weeye waa sanadkii saddex iyo tobnaad weeye sanadkaa saddex iyo toban ku ah intii la qaadayo marka ciidadka iyo iyo foonfoorada way isku jiraan waxa weeye laba iyo toban kun lix boqol iyo laba iyo sideetan arday wey inta ufadhiya dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dugsiga dhexe iyo dugsiga sare waayahay maadaama dowladda federaalka ah ay qaadayso imtixaanka midaysan dugsiga sare looga gudbayo adinku maxaad qayb uga noqon weydeen maadaama afarta maamul goboleed ee kale ay ku jiraan imtixaankaasi waxa weeye saad ula socotid dee federalku hadda runtii waa wax maaragtay runtii hadda tartiib u socdo processkiisii baa lagu jiraa puntland runtii iyadu waad garanaysaa sanadkii saddex iyo tobnaad weeye marka runtii ardada sideedaba inagu markaynu qaranka ahay waxaa looga qaadi jiray imtixaanka wuxuu ahaa manhaj midaysan weeye ardadu markay manhaj midaysan leedahay ayaad imtixaan guud qaadi karaysaa laakiin haddii weli manhajkii magaranaysa aan la ysaga iman marka ardada markaa qiimaheedii dee meel ku dhacayo ma jirto mana dhacdo imtixaan guud in la qaado arday manhajkoodu kala duduwan yahay marka haddaad maqashid arday baa imtixaan guud laga qaaday waa inay leedahay manhaj midaysan waa inay leedahay waayahay waa kuusoo laaban doonaa khadka iigu jir waxaan hadda u weecanayaa doctor cabdinuur sheekh maxamed wasiirkii hore ee waxbarashada oo ku sugan gobolka ohio ee dalkan maraykanka doctore dabcan xoogaal baad u tahay waxbarashada soomaaliya imtixaanadan midaysan ee hadda la qaadayo oo aan dabcan sanadkii ugu horreeyey ahayn inkastoo tirada ardada ka qayb qaadanaysa ay kala duwan tahay sidee baad u aragtaa adigu waan salaamayaa walaalahey khadka ku jira dhammaantood iyo ummadda soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegeysanaysa maanta cabdisalaam runtii waxaa mudan in maaragtay aada loogu farxo in maanta ay imtixaanaadkaasu ay galeen arday baaxadooda intaas gaarayso oo dalka oo dhan ah waxayna muujinaysaa dadaalka ay wasaaradaha waxbarashada tan federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ugu jiraan in ardayda soomaaliyeed dhanka waxbarashada aada looga haqabtiro waxaanse rabaa inaan hoosta ka xariiqo runtii imtixaanaadka midaysan ka dhaca soomaaliya sida agaasimaha guud uu sheegay ma ahayn kuwa dhacay keliya saddex sano lasoo dhaafay runtii waxaan isleeyahay inta uu sheegay wasiirka puntland sanad walbaba imtixaanad waa la qaada soomaaliya oo midaysan oo maaragtay gobolada ay ku wada jiraan runtii berigii aniga aan joogay wasaaradda waxbarashada iyo iyo hidaha iyo tacliinta sare sanadkii labada kun iyo toban iyo labadii kun iyo koob iyo toban waad xasuusataan in imtixaanaad guud dalka iyo xeryaha qaxootigaba ay ka qayb galeen dadaab iyo iyo kuwa ku yaala kenya iyo etoobiya ku yaala bay ka qayb galeen runtii imtixaanaadkaasuna way jireen walow hadda wasiirka puntland uu sheegay saddex iyo toban sano in imtixaanaadkooda soo socdeen laakiin intaasba waxbarashada dalka soomaaliya way wada socotay walow nasiibado arrimaha siyaasadeed ay keenayso inaan la helin manhaj midaysan waa runtiis wasiirku imtixaanku waa inuu ku salaysan yahay ma manhaj midaysan oo caruurtu ay leedahay nidaam waxbarasho oo isku nooc ah si imtixaanku u noqdo mid ka tarjumaya waxbarashadii iskuolka loogu soo qaatay sanadkaas oo caruurta soo baxaysana ay yeelato maqaam lagu wada darso aqoontooda waxbarasho heerka ay gaarsiisan tahay si ay jaamacadaha ugu diyaar garoobaan maxaa yeelay najacfaro waxaad arkaysaa ardada soomaaliyeed markii ay dugsiyada sare ka baxaan oo ay shahaadooyin soo qaataan oo ama dibadaha yimaadaan mustawahooda waxbarashada uusan sinayn maxaa yeelay manhaj midaysan ma laha ardayga ka yimid hadda puntland iyo kan ka yimid xamar ama kismaayo ka yimid isku manhaj ma ahayn markay markay tagaan bakistan ama qaahira ama turkiga ay tagaan oo la yidhaahdo jaamacad baad gelaysaan waxaa dhacaysa qaarkood inay waxbarashada ku fiican yihiin qaarkood inay maaragtay mustawahooda aada u liito waxaasoo dhanna waxaa keenaya in siyaasadda waxbarashada ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkuba aysan ahayn mid u danaynaysa maslaxadda caruurta iyo iyo waalidka shacabka soomaaliyeed maxaa yeelay siyaasadan laysku haysto waxaa uga muhiimsan in caruurtooda ay helaan waxbarasho qiimo leh oo ay dibadda iyo gudahaba ay uga faa'iidaystaan waayah wa waa kugu soo laaban doonaa doctore waxaa kaloo qadka ku jira ismaaciil jirde warsame oo isaguna ka tirsan jaamacadda oregon ee isla dalkan maraykanka ismaaciilow waad maqlaysaa in imtixaanadii midaysnaa ee dalka laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa kismaayo inta u dhexaysa laga qaadayo hal imtixaan inkastoo maamul goboleedka puntland kiisa uu gaar u yahay adigu sideed u aragtaa horta in imtixaan midaysan laga qaado ardayda soomaaliyeed ee hadda dugsiga sare ka baxaysa jacfar waad mahadsan tahay iyo dhammaan dadka igala qayb qaadanaya doodan waa arrin horta oo lagu farxo in oo dad soomaaliyeed intaasoo sano oo micnaha oo duruufo fada fara badan oo adag ay jireen haddana waxbarashadii aysan dariishada ka bixin oo laba sano ka hor wadanka markaan ku noqday waan kusoo farxay inta jaamacado furan inta iskuulaad furan laakiinse haddaan waxyar ka taabto imtixaanka oo laga dhigaayo guud aniga waxay ila tahay inkastoo oo asiga naftirkiisa markii hadhowtay la gaaro laga doodi kara laakiin waxay ila tahay aniga waxyaabo kaleo asiga aada uga muhiimsan aa fiicanaan lahayd inay horta hore jiraan markaas asiga kadib lagu dhiso oo ay kamid tahay hore lagu sida hore loo soo sheegay sida micnaha manhaj mada midaysan laakiin sidoo kale manhaj midaysan bes ma aha wax muhiimadda waa inay jiraa iskuulaad dawladda ay fangarayso oo qof kastoo muwaadin oo soomaali ah oo heli karo si oo hadhowti qofkaas wiilkaas ama gabadhaas ay ugu fariisan karaan imtixaankaas marka adigoonan waa adigoona micnaha qof aadan siinin micnaha waxbarashadii dhan aadan siinin si baaxad leh a markaas dhahdiid intii qofooda iska bixin karta besaa gooni imtixaan looga qaadaya ama waxtaase marka ma aha dabcan dadka micnaha waa garan karaa duruufaha waana dadaal badan waana umahad celinayaa wasaaradaha arrimaha ku shuqulka leh laakiinse sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in marka aan intaan imtixaan yaana ka hadlin hadda wuu ka jiraa waddankaas adduunka wuu ka jiraa imtixaan oo nooce inkastoo hadda maraykanka waddankan camalkaba soo qabay imtixaanada noocaas standardized testiga la dhaho laga sii gudbayo oo hadda jaamacadaha ugu horeeya ama ivy leagueska jaamacadaha ugu ugu heerka horeeyo maraykanka ee ayaga naftirkooda ay kasii baxayaan sababtoo ah doldoleelo fara badana laga arkay xitaa marka waddanka oo hore u marsan yahay oo imtixaankaas dhibaatooyin fara badan leeyahay hadda imtixaanka midaysanaad kala jeedaa way adagtaa ha sababta waxaa waaye in badan dadka khubarada e waxaa lays ilaa hadda aan micnaha lays laysla maadegay l la arkay imtixaanka faa-iidooyinna wuu leeyahay dhibaatooyinna wuu leeyahay qofkii oo ka yimaada qoys iska sabool ah oo aanan helin maxinaha amase waxbarashada laga yaabo inuu gadaal dambe kasoo galay amase iskuol muddo magaalo iska baaba'san amase xaafad baaba'san kasoo baxay hadhowti qofkaas in hadhowti intuu dadaalka soo sameeyey oo la meesheer gareeyo waxaan ay dhahaan proficiency waa marka waxaa micnaha wax proficiencyga qofkan proficiency muku yahay ma gaaray xilligaas micnaha heerkaas ma gaarsiisan yahay ayadoonan aan aada loo fiirinaynin waxaa la dhaho growth amase laga yaabo qofkan inuu kasoo bilaabay inuu qofka dhan saddex sano amase afar sano ama laba sano xitaa uu iskuol dhan dhigtayaa laga yaabaa laakiinse inuu heer oo micnaha meeshuu ka bilaabay meeshuu gaaray oo farqi weyn udhexeeya taasna ma sheegi karayso imtixaan hal mar loo wada fadhiisto dadka qaara imtixaanada ka naxo dadka qaarkood waxa waaye micnaha cudurro maskaxa ku dhici karo dadka qaarkood waa waa loogu kala fiican yahay qof arday oo imtixaan qaadashada ku fiicnaa laga yaabaa inuu sidiisa kale arday iska liita yahay amase waxaa laga yaabaa arday aada u fiicnaan lahay inuu halkaas maalin macnaha si ka noqoto marka ilama aha imtixaan bes in oo lagu xiro waa aragna wadamada hadda sida hindiya oo kale dadka micnaha waxaa waaye imtixaankaas hadaadan kugud ku gudbin ood bunto fiican ku helin mustaqbalkaada dhanaa gudumaayo marka dad badan oo iyo kuuri iyo wadamo noocwaa usoo laaban doonaa waa usoo laaban doonaa waa mahadsan tahay waxaan ku laabanayaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maxamed cabdiqaadir maxamed waad maqlaysaa in laga dhawaajiyey in manhajka soomaaliya ama ardayda hadda imtixaanaadka u fariisanaysa ee saddex iyo labaatanka kun ah aanay manhajka ay wax ku soo barteen amaba muqararku aanu midaysnayn oo ay kala duwan yihiin oo qoloba meel wax looga dhigayey sidee marka ay idinku idinkugu suurta gashay in imtixaanka aada midaysaan intaan maaragtay saas loo dhigin in la isweydiiyo su-aasha ah dadka imtixaanka laga qaadayo wax midaysan ma loo dhigay manhaj midaysan hadda soomaaliyeed weli ma diyaarsanaa hadda xusaas lagu jiraa waa ti mar dhaweed la furay ama la muxuu ahaa la la isku raaco la qiimeeyey muxuu ahaa xeyndaabka manhajka soomaaliyeed oo dhamaaday ninkii sare waxaa loo sameeyey muqarar midaysan ama syllabus midaysan afar sano ka hor ma ogtahay wax hadda laga fakeri karana ma aha imtixaan laga qaado qaran oo midaysan dad aan wax isku mida loo dhigin ardadaas imtixaanka laga qaaday imtixaanka laga qaadayo saddex iyo labaatanka kuna waxaa loo dhigay muqarar midaysana loo dhigay waxay leeyihiin buugada midaysan runtii wax oo aqoon ahaan ama cilmi ahaanna mada ama lagu fikeri karo in ummadda wax kala duwan dhigato imtixaan laga qaado oo si looga qaado madaleba marka ardadaas waxaa loo dhigay oy qaateen oo saddex sano afar sano ka hor loo loo sameeyay barnaamijkaas midaysan oo buugtooda loo diyaariyey oo maaragtay lagu qiimeeyey imtixaankaas wuxuu ku dhisan yahay wixii loo dhigay oo midaysan waayahay waxaa jiray dabcan hay-ado ama dallado waxbarasho oo kala duwan oo waddanka ka jira gees ilaa gees dalladahaasi iskuullabay ku leeyihiin soomaaliya iyaga laftirkooda imtixaanadoodu waxay u muuqdeen kuwa midaysan dallad walba markaanu si gooni ah uga hadlayno sideed ula tacaamusheen dalladihii waxbarashada gacanta kusoo hayay xilligii burburka ilaa maantan dalladaha waxbarashada oo waxbarashada kusoo hayay gacanta ilaa burburkii runtii aaday u mahadsan yihiin howl badanna way soo qabteen wakti maaragtay bannaan oo hadda dawlad soo gasho wax dhigta ayna jirin waxbay soo dhigeen kumanaan arday oo banaanka ku dhici laheedna waxbay bareen oo jaamacada kasoo baxay ama shahaadooyin sare sare soo qaatay aaday u mahadsan yihiin waxbarashada soomaaliyana waxaas leedahay sida badan maba istaagin numbarkaas ka yaraado laakiin ma istaagin way socotay markasta keliya marka wasaaradda markay timid waxay ku dadaashay dalladihii loo yeero ayaga ruuxooda loo yeero oo ay ka qayb galaan maaragtay dooda iyo si loo midayn lahaa muqararka muqararka saasaa lagu mideeyey ayagoo joogaa lagu mideeyey wuxuu soo maray stages kala duwan oo marba si loo habeeyey kadib marka waxay isla og yihiin oo laisku raacaa manhajkii iyo muqararkii lagu mideeyey oo buugtii lagu diyaariyey marka saasay maarata hawsha ka horgeshay waaya ma jiraan marka iskuulla hadda aanan qayb ka ahayn imtixaankan aad qaadaysaan ma iskuol gooniya ka baxsan ma jiro iskuol markaas aan udurno gaar kale leh oo aan gelin waxaa dhici kartaa waxaa kamid a masalan iskuullo aan annaga waxaan hadda dhigno imtixaan ka qaadno waa wax lagu magacaabo dugsiga sare maaragtay caamka ah ama maaragtay general secondary school marka waxaa dhici karta dugsiya sare oo ka duwan inay jiraan oo ama qaarkood waaba jiraan ama science gaara dhiga ama farsamo ah kuwaas hadda kuma jiraan waxa imtixaanada laga qaaday waayahay waxaan aadayaa wasiir abshir wasiir dabcan waad maqlaysaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada muqararkii wuu midaysan yahay inkastoo manhaj guud oo hadda samaysan oo loo fariistay aanu dalka ka jirin haddana muqararkii la dhigayey wuu midaysan yahay marka idinku maxaa idin diiday inaad muqararkaasi qayb ka noqotaan imtixaankanna aad qayb ka noqotaan waxaan u malaynayaa puntland waa waktaan kuu sheegay oo saddex iyo toban sanadood bay imtixaan qaadaysay manhaj kale waxaan umalaynaya manhajkii ugu horreeyey oo la sameeyo ayuu ahaa midda labaad iskuullo midaysan weeye oo dhammaan manhajka isaga ah ee puntland leedahay ayaa iskuullada puntland oo dhan ay ka qayb qaataan oo qaybka yihiin bu-aagta la qorayay qaybka yihiin tababarka macalimiinta ay qaybka yihiin dhismayaasha dhisidooda ay qaybka yihiin marka waxa weeye manhajkan runtii waa manhaj saddex iyo toban jirsadayn marka waxa weeye haddeer federaalka waxa weeye waa wax geedi socod haddeer la wadaa weeye waa wax insha allah markii uu sii socdo wax kan waa waa process lagu socdo weeye marka hadhowdii inta mar laysu yimaado in manhajyadoo dhan la mideeyo weeye waana run oo de waa tahay innaga halkaas qof kasta ka xiray manhaj sideedaba marka tacliinta la rabo in la tayeeyo horta marka ugu horreysa waa inuu manhaj yeeshaa in inta laysu yimaado manhajkaas markaa la midiyo waayo manhajka kanu waa manhaj runtii ilaa secondary weeye oo weliba casraysan oo manhajka hore uu lahaan jiro inta qaranka ka bedelan oo ka horumarsano sida maaragtay maanta loo sameeyo model manhajyada sida loo sameeyo u samayso wey waayahay su-aasha marka meesha taagan waxay noqonaysaa waxaa jira deeqo waxbarasho oo dowladda soomaaliya ay hesho deeqahaasi dabcan waxaa loo qaybinayaa ardayda maamul goboleedyada dalka ku kala sugan haddii maamul goboleedyadii kale ee dalka ka jiray ay imtixaankoodu uu mid yahay puntlandna uu gooni yahay natiijada markaas ardayda ma lagu kalsoonaan karaa natiijada ardayda markaas ee puntland eeimtixaanka dugsiga sare ka soo baxday xagga schoolarshipyada eesaad ogsoon tahayba istaydada qaar ba haddeer bilaabmay dhowaan bilaabmay marka waxa weeye masalankan markay saddex iyo toban sanada soo jirtay ee schoolarshipyay helaysay ama federaalka wuxuu soo maraayeen ama iyadaa wax helaysayba doctor cabdinuur in badan baad kusoo jirtay majaalkan waxbarashada haddana wasiir baad ka soo noqotay dhinaca waxbarashada ah ee soomaaliya sida hadda xaalku uu u socdo sidee buu kuula muuqdaa ma in laga soo reynayo oo dhinacii waxbarashada tayadiisii ay kor usii kacayso mise weli kala qaybsanaan in ay jirto oo tayadii ardayda soo baxaysa ay hoos usii socoto waxaan isleeyahay marka hore runtii agaasimaha iyo wasiirkuba waa mahadsan yihiin dadaalka ay ugu jiraan arrimaha waxbarashada hase ahaatee caqabadan ah in aanu dalku wada socon muddo ay soo socotay mid hadda bilaabatay maaha runtiina waxaad moodaa berigii aan waxbarashada soomaaliya gacanta ku hayay sababihii la ii sheegay berigaa oo markaa uu ahaa wasiirka waxbarashada puntland wasiirka hadda jira maxaa la yihahda arrimaha gudaha master juxa intaan hadda wasiirku sheegaya ayay ahayd carqaladaha jira runtiina waa dhibaato soo socotay oo aan siyaasadna ka marnayn waxaan isleeyahay dowladda federaalka ayaa mas-uuliyaddaas ay u taallaa in siyaasad midaysan oo waxbarashada ah go-aan laga gaaro oo keeni karta in dowlad goboleedyadu ay iskooda ay maaragtay waxbarashadooda u maamulaan oo waxbarashadu ay noqoto mid dowladda federaalku ay gacanta ku hayso oo dowlad goboleedyaduna ay kuleeyihiin maaragtay talakeen iyo iyo maaragtay wada shaqeyn ama in loo daayo dowlad goboleedyada oo ay ku tartamaan hirshabeelle jubbaland puntland somaliland oo waxbarasho maaragtay gobolaysan ay ay leeyihiin oo runtiina keeni karta dowlad goboleedda inay muhiimad gaara iska saarto oo ay ilaaliso horumarka waxbarashada dowlad goboleedda hase ahaatee iyadoona la helin siyaasad midaysan oo ku aadan waryaha mas-uulka ah waxbarashada shacabka soomaaliyeed awalan maxaan u baahannahay inaan soo saarno shaksigaan u baahannahay muxuu yahay marka uu dugsi sare kasoo baxana maxaan ka rabnaa ma inuu shaqo diyaar u yahay ma inuu jaamacad diyaar u yahay marka meeshaasi ka imaanaysaa maaragta manhajka midaysan faa'iidadiisa walaalkayga warsame wuxuu ka dhawaajiyey jirde in wadamada koray ay gaareen heer ay yidhaahdaan imtixaankan guud ee la qaadayo ciladuu leeyahay annaguse ciladahaas ma gaarin hadda oo waxaan raadinaynaa war ardayga tegaaya bakistan ama tegaaya qaahira ama tegaaya sudan ee ka yimaada soomaaliya ama ha noqdo somaliland ama ha noqdo puntland ama ha noqdo jubbaland ama ha noqdo hirshabelle war mustawa midaysan oo dadkaas ajnabiga ah oo safaaradda soomaaliya ay ka matasho dowlad goboleed dowladahaas dibadda ah mala heli karaa oo mala dhihi karaa war ardayda ka imaanaysa soomaaliya waxbarashadooda halkaana la eg tahay muqararkooda waa noocan dadaalkooda intaanu la eg yahay hase ahaatee qofka haduu leeyahay anugu hirshabelle aan ka imid waxbarashadeeda waa intaan anna puntland aan ka imid waxbarashadeeda waa intaan haddee dowladaha adduunka carqalad iyo dhibaato ayay kala kulmayaan waxaan isleeyahay waxayna ka mid tahay arrimaha siyaasadda ee lagu dirirsan yahay maanta soomaaliya inay arrintaan ay ku leedahay ayna mid ahayd mid hore usoo jirtay una baahan dowladda federaalka iyo baarlamaanka soomaaliyeed inay ka gaaraan go-aan ah waryaha iskale mas-uuliyadda waxbarashada qaranka sidayna wada shaqeeyaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ismaaciil jirde aan u leexdo ismaaciil maxaa faa'iide ah oo ardayga soomaaliyeed ugu jiri kara in imtixaanka la mideeyo oo uu ka soo gudbo in arday walba shahaado ka duwan midda saaxiibkiis uu wato isagana uu jeebka kala soo baxo oo marka dibadaha la tago ama jaamacadaha soomaaliya ka baxsan waxbarashada loo raadsado dadkiiba ay ku wareeraan oo ay yidhaahdaan hal wadan baad ka timaadeen labaatan shahaado oo kala duwanna waad wadataan inkastoo cilado jiraan haddana imtixaanka faa'iidooyinka uu leeyahay sida uu doctor cabdinuur noo sheegay waa run aniga hadda jaamacadda aan ka shaqeeyo hadda ka hor arrin dhacday aa jirto oo arday soomaaliyeed oo jaamacad soomaaliya maaha dugsi sare weliba jaamacad kasoo baxay aan la garan waayo lagu wareeray sidaasa la yidhi ardayga darajooyin fiican oo haystaa laakiinse jaamacadda ma hubno noocee taha waa hadda sidau sheegaya doctor cabdinuur laakiinse midaas naftirkeeda ilaa iyo hadda ani ilama aha inuu xallin karo imtixaankan waxaana arrintaas waa arrin u taalo agaasimaha hadda uu maqlaayo oo wasaaradda arrimaha dibadda u taalaa in oo la helaa wax la dhaho accreditation board oo la dhahaa hadda iskuolka ardayga oo kasoo baxay xitaa waa muhiim ma aha bas imtixaanka wuxuu ku helay bas ma aha marka jaamacadihii xitaa ma diiwaan galsano waxaan fiiriyey subaxdaana maantadaanaan fiiriyey wasaaradda waxbarashada websitekeeda ilaa ay hadda kuma qorno jaamacadaha diiwaan galsan oo accreditedka ah dugsi sare waxaas dhan kuma qorno secondary informationkaas wax oo la heli kara ma aha marka waxaan fiiriyey kurdistaan micnaha weliba oo qayb kamid a ciraaq oonan la aqoonsanin way leeyihiin qofkii raba waa fiiri karaa marka maxaa noo diiday wadamada dhan adduunka way leeyihiin ilaa iyo hadda wasaaraddeena oo waxbarashada iyo hidaaya iyo tacliinta sare labada wasaarood laisku daray ilaa iyo hadda websitekooda ma laga heli karo xitaa jaamacad liis ku jira oo lagu dhahayo jaamacadahan waa jaamacadaha diiwaan galsan amase secondaryyaashan waa wax diiwaan galsan marka imtixaan la iska soo qaata keliya waxba ma samayn doona sababto isla ardaygaas hadda waa la raacdiyey sababtoo loo raacdiyeyna ma aha inuu ahay arday xun sababtoo ah garadekiisa u fiicnaay laakiinse iskuolkiisa lagu kalsoonaan waayey markii la fiiriyey wasaaraddii oo waxbarashadana wax oo diiwaan galsan waa la waayay maxamed cabdiqaadir hadda arday saddex iyo labaatan kun ah baa imtixaankii u fadhisa dabcan inta ku guulaysatay imtixaankaasi dowladda baa shahaado siin doonta kasoo baxda wasaaraddaada adigu hadda aada joogto shahaadooyinkaas ardayda ay soo qaataan marka laga reebo kuwa aan imtixaankan ka qayb gelin oo iyaguna shahaadooyin kale oo gooni ah la siin doono jaamacadaha gudaha waddanka ka jira xiriir ma idinka dhexeeyaa ah in shahaadada dowladdu ay bixiso mooyaane aanay shahaado kale ardayda ka aqbalin jaamacadaha gudaha waa naga dhexeeya cilaaqaad iyo wada shaqayn waa leenahay oo brivate-ka ah laakiin weli ilaa hadda sanadihii hore amarkaas wasaaradda kama soo bixin inaan gudaha lagu dhiganin jaamacad wasaaradda shahaadada laga qatamaan shahaado kale laga qaato marxamada way ka guli jireen laakiin sanadkan weli ma soo bixin taladii iyo go-aankii wasaaradda wuxuu noqon lahaa laga yeeli doono sababtoo ah sanadihii hore arday badanaa imtixaan ka baaqatay duruufo badanaa iska jiray cabsi badanaa jirtay ilhaam fara badanaa jirtay marka wasaaradda way ka gaabsatay siaan arday badan oo soo baxday loo ciqaabin laakiin sanadkan maadaama arday badan gashay waa dhici kartaa in wasaaradda go-aan kale kasoo baxo haddii la ihahdo marka taas saasaan uga jawaabi lahaa midda kale walaalkay maaragtay jirde imtixaanka midaysan runtii wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan doctor cabdilubna wuu ka sheekeeyey soomaaliya waxbarashada way ka jirtay waana baahsaneed meel badanna waa laga furay iskuuladii baraadiga badanaa la furay laakiin waxaa meesha ka muuqnaa laba arrimood in loo sameeyo qiimeyn midaysan qiimeyn midaysan marka waxay keenaysaa in dadkii hal hal qiimeyn lagu sameeyo haddii marka iskuol kasta isaga wax qiimaysto yaa shahaadada siinaya haddii wadanka rabaa inay ka baxaan shahaadada yaa siinaya ma suurtoobaysa marka inay wasaaradda shahaado bixiso imtixaanna aysan qaadin oona kala garanayn dadka waxay kala yihiin waxaan u weecanayaa dhinaca wasiirka waxbarashada puntland abshir ow yuusuf abshirow arday afar kun ka badan baa dugsiga sare oo keliya imtixaankiisa u fadhiisatay puntland ardaydaasi marka ay ka baxaan oo imtixaanka ay dhammaystaan shahaadada ay helayaan waa shahaado noocee ah ma shahaado maamul goboleedka puntland uu leeyahay mise shahaado ka soo baxaysa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya waxay qaataan shahaadaday qaataan waxaa wey shahaadada puntland weeye waayo saddex iyo tobankaa sanadood shahaadaday qaadanaya waa puntland bay qaataan midda labaad waxay qaataan shahaadada maaragtay federaalkana waa la qaataa oo weliba ardada maaragtay dibadda aadaysa markay aadaysa oo kale federaalka teesa la qaataa marka shahaadada waa shahaado maaragtay xagga federaalka taalo weeye jaamacadaha gudahooda de waxay gelaya waxa wey waa shahaadadaas puntland bay ku galaan marka shahaadada puntland bay qaataan gruubka yaroo tegayana shahaadada federaalka ayay qaataan waayahay laakiin sow cadaalad darro uma muuqato arday aanay dowladda federaalka ah imtixaan ka qaadin in ay shahaado siiso may ma cadaalad ma noqonayso waxyar noqonay waxa weeye waxa weeye waxa kan horta federaalka runtii waad arkaysaa saddex sanadood weeye three years kuwa kana saddex iyo toban sanadood weeye imtixaan iyo manhaj iyo adduun isku fadhiyan mafahad marka waxa weeye waxa kan waa process lagu socdo wey maalintii manhajkaa la midayo oo macalimiintii garanaysaa laakiin laakiin wasiir haddii aan haddii aan haddii aan in yar kaa dhex galo haddii aan in yar kaa dhex galo saddex iyo tobankaas sano ee gobollada hadda ee imtixaanka laga qaadayo waxbarasho la-aan maanay ahayn laakiin maamul la-aan bay ahaayeen waxbarashadu waa ay socotay iskuulladu waa ay jireen qaarkood baa laga yaabaa saddex iyo toban sano ka badan inay iskuullo ku yiileen marka waxbarashada markaan ka eegno waxaad moodaa in iskuulladu ay isku wakti ahaayeen in ay wada jireen laakiin maamuladu un ay kala horreeyeen arrinta marka ma la dhihi karaa waa siyaasadaysan tahay waxbarashada iyo siyaasaddana haddii ay isqabtaan meeshaas waxaa dhibaato ay ka soo gaaraysaa ardaydii waxbarashadooda in la tayeeyo ay ahayd may adeer aan taa kaaga warraba waxa kan wax siyaasadaysan maaha wax kan waa education waxbarasho wax siyaasadaysan maaha laakiin waxa weeye soomaalidu waa burburtay si aad ogsoon tahayba markay burburtay dee degaan weliba waxbuu sameeyey degaamaha qaatay oo markiiba qaatay oo iyagu xoogga tacliinta saaray oo tacliintii mideeyey ama mid baraysiga ama midba wuxuu doono ha noqdo mideeyey marka runtii waxa weeye dad xoogga saaray weeye doctor cabdinuur manhaj mideynta wax badan baa laga hadlay waxaana la ysku raacay in in manhajka la mideeyo oo manhaj la dejiyo ay tahay tallaabada ugu muhiimsan ee lagu midayn karo imtixaanka oo keliya ma ahee waxbarashada guud ahaan dalka soomaaliya sidee manhajka lagu midayn karaa ma sahlan tahayse in manhajka ama manhaj inta loo dejiyo dowladda soomaaliya haddana la gaarsiiyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaanan shaki ku jirin in dalku ay ka jireen mahuba hadda inay wax kusoo biirin in kale ilaa iyo sagaal dalladood oo runtii badigooda ay dalka oo dhan ay waxbarashadiisu ay maaragtay gaarsiiyaan oo aysan arrimaha siyaasaddu aysan kasoo dhexgelin howlaha ay wataan runtii waxaan isleeyahay jaamacado branches oo oo maaragtay laga furo dalka oo dhan ayaa hadda ka bilowday oo masalan jaamacadda muqdisho oo kale inay ku leedahay qeyb ay ku leedahay boosaaso iyo meelo kale marka horta runtii waxbarashada soomaaliya ma kala baxsana runtii jaamacadda east africa ee ku taala puntland waxay ka furan kartaa branch haddii looga baahdo waxbarashada jowhar waxay ka furan kartaa jubbaland marka shacabka iyo howsha loo qabanayo ummadda xagga xaqabtirka waxbarashada waa mid maaragtay gacansaar weyn oo ay soomaalidu ay ka dhexayso hase ahaatee culeysku wuxuu yimaada oo keliya markii la yidhahdo waxbaa la qaybsanaya runtan in laga in laga lexlexda ma aha sababta loo diidayo manhajka midaysan waxay tahay in xoogaa arrintaasu ay siyaasadaysan tahay imtixaanaadkan marka la qaado kadib waxa ku xiga waxay tahay scholarship in la bixiyo arrintaan aniga waa soo maray yani mid aan yani laga sheekeeyey ma aha marka scholarshibyada la bixinayo dabcan wasaaradda waxbarashada dowladda puntland waxay haystaa list oo ardadii ka baxday dugsiga sare dabcan wasaaradda waxbarashada waxaa looga fadhiyaa ko inay tasdiiqin siiso dadka ka wata shahaadooyinka puntland oo ay sahasho in shahaadooyinkaas ay noqdaan kuwa dibadda laga aqbalo laba in scholarshipska ama minxooyinka la siiyo soomaaliya puntland qeyb laga siiyo somaliland qeyb laga siiyo dabcan inta kaleo soomaalidana qeyb laga siiyo oo maxaa imaanaya marka in listada ay soo gudbisatay puntland la fiiriyo oo la yidhaahdo sidaan ku qiimaynaa meeqa qof ayaa laga siiyaa marka arrimahaas oo dhan waxay ka imaanayaan runtii ma aha in manhaj midaysan aan la gaari karin waxaase ka horeeya heshiis ma jiraa in ummadda soomaaliyeed ay go-aansatay arrimaha waxbarashada in laga maamulo xagga federaalka ama laga maamulo xagga dowlad goboleedka wax dhib haleedahay ma laha barnaamijkaas puntland ay ku socoto inay jowhar shabeellada tir shabeelle ay samaysato ay samaysato puntland ay jubbaland samaysato qolo walba samaysato dowladda federaalkuna ay noqoto meeshii laysugu imaanayo oo waxaas o dhan laga socodsiinaya wax ceeb ay leedahay ma laha hase ahaatee waa in arrintaa horta marka hore laga heshiiyaa si hore loo ambaqaado manhajka midaysan wuxuu wanaag u leeyahay ummadda soomaaliyeed meel alla meeshay tagaan in ardayga kasoo baxay qandala ama kasoo baxay kismaayo ama kasoo baxay beledweyne marka uu gudaha joogo laga shaqaalayn karo jaamacaddu geli karo mustawihiisa waxbarashadu ay la eg tahay tii jaamacadda markuu dibadda tagana uusan dhahayn aniga carabiga wax laygu soo baray aniga af soomaaliga wax laygu soo baray aniga ingiriis ba wax laygu soo baray oo soomaalida dibadda tegaysa oo dhanna mustawahooda waxbarashada iyo iyo language of instruction ama luqadda wax lagu soo baray ay midaysan tahay oo aan la dhihi karin war cumarna waa sidaan zahrana waa sidaan sidaan u qaabilnaa marka culayska ugu weyn oo na haystaa wuxuu yahay gudaha dhexdiisa dalka mahee ardada soomaaliyeed oo ku dhiban bakistan ee ku dhiban kaahira ee ku dhiban sudan ee ku dhiban meelaha kale oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay barnaamijyo kala duwan ay wadaan oo caqabad ku ah horumarkooda somalilandna qayb bay ka tahay oo maxaa yeelay ardayga somaliland ka yimid markuu bakistan tago waxaa matalaysa safaaradda soomaalida iyo arrimaha wasaaradda waxbarashada marka waxaan isleeyahay arrimahaas waa siyaasiyadaysan yihiin manhaj lagu laisugu yimaado keliya kuma eka waxay ku eg tahay baarlamaanka inuu mas-uuliyad ka qaaday arrintaas inuu kasoo saaro siyaasadda waxbarashada ee ku aadan waxbarashada dalka ma federaaliba mise waa dowlad goboleed
gabagabadii baan isla soo gaarnay wasiirka waxbarashada puntland ilaa goormabaad qiyaasaysaa in sidan lagu sii jirayo oo waxbarashada ay kala qaybsanaan doonto imtixaanaduna ay kala qaybsanaan doonaan sidaasna tayadii ardayda dugsiga sare ka soo baxaysay ay hoos ugu sii socon doonto anigu waxaan filayaa waxay ku xidhan tahay shacabka soomaaliyeed bay ubay u taallaa umuurta waxa weeye horta manhaj sida lagu sameeyaa wuu degdeg waa wa waa wax fudud weeye umuurta waxa weeye dadku sideedaba federaalka waxa weeye in la isu tago oo wax la dejisto weeye haddeer waxa weeye goboladaas oo dhan sta maaragtay staydadaas oo dhan inta la isugu yeedho la dejiyo khubaradooda la dejiyo manhajyada la manhajka yaal oo markaa samaysan wixii manhaj leh manhajyada meesha la keeno dabadeedna horta mid fiican horta la dejiyo waxa weye khalqiga oo isu yimaado wey laakiin mid intu in meel fadhiisto iyada manhaj baa samaynaya kaa lagu socdo deed ma jirto manhajka waxa weye waa khalqigaa laysugu yeeraa wixii maaragtay manhajyada jirtaa laysugu yeeraa markaasa manhajka hortaas u samaysmaya waxaana ka horeysa manhajka siyaasadda baad ka carareen siyaasadda maaragtay educational policy haddaadan lahayn tacliini ma socoto marka ugu horeysa waa inaa systemka la dejiyaa for example waxaa kasoo qaata haddeer puntland oo kale registration baa jira wax la yihahdo school aan wasaaradda waxbarashada u register garaysnayn ama jaamacada aan u register garaysnayn ma jirto waa in halkaas uu ku yaalaa systemkii lagu hogaamin lahaa waa inuu systemkaasi meesha yaalaa tacliinta waayahay doctor cabdinuur taladaada ugu dambaysa taladaada ugu dambaysa maxay noqonaysaa oo dhinaca waxbarashada soomaaliya ah haddii ay noqon lahayd arrintan hadda taagan ee imtixaanka la mideeyey arrinta laga hadlayo manhajkan weli aan aan aan aan midka ahayn muqararkan koonfurta iyo iyo puntland kala socda si waxaasoo dhan meel la ysugu keeno oo waxbarashadii loo tayeeyo taladaada ugu dambaysa maxay tahay waxaa marka hore in la helo u baahan siyaasad waxbarasho oo oo ah macnaheedu waxay tahay yaa mas-uulka ah waxbarashada qaranka tan dugsiyada hoose dhexe tan dugsiyada sare mas-uuliyadaasu waxay keenaysaa in dhaqaalaheedii iyo dadaalkeedii iyo arrimaheedii ay noqoto mid maaragtay laga agaasimo ciddii marka mas-uuliyadaas qaado marka marka la helo waxa loo yaqaano national education policy oon isleeyahay runtii wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah inay usoo gudbiso baarlamaanka soomaaliyeed oo laga doodo oo ay xildhibaanada dowlad goboleedyaduna ay ka doodaan oo la fiiriyo war maxay maslaxad ugu jirtaa qaranka soomaaliyeed in siyaasadiisa waxbarashada ay noqoto macnaheedu wuxuu yahay maxaan ka rabnaa arrimaha waxbarashada caruurta maxaan ka rabnaa inay noqdaan macalimiintu sideen u taageernaa dugsiyadu sidee loo maamula sidee shahaadooyinkooda ay maaragtay isu isu weydaarsadaan sideen u taageernaa ardada dibadda jirta markii siyaasadaas la diyaariyo oo xildhibaanadu ay raalli ka noqdaan oo ayaa dowlad goboleedyaduna laga sugaya inay ku shaqeeyaan dabcan waxay noqon kartaa mid baahsan oo dowlad goboleedyadu ay u madax banaan yihiin arrimaha qaarkood waxay noqon kartaa mid xaaladda maanta lagu jiro darteeda dowladda federaalku ay dusha ka maamusho oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay maaragtay talooyin ka dhiibato sidii la isku raacaba waa in muhiim ay noqotaa in arrimaha waxbarashada loo helo siyaasad lagu maamulo lagana saaro siyaasadda khilaafka ka jira guud ee ah maadaama ay dowlad goboleedyadu ay rabaan inay danahooda gaaran ay wataan maaragtay in aanan aysan imaanin khilaafka siyaasada jiro inuusan raad ku yeelanin qaabka loo agaasimo waxbarashada dalka taas ayaan isleeyahay inay wanaag u tahay shacabka soomaaliyeed oo dhan in arrimaha waxbarashadu aysan siyaasad naga noqon oo caruurta mustaqbalkooda iyo iyo horumarkooda aan u fiirino yacni si noo wada faa'iido ah oo aana cid gaara maaragtay faa'iido gaara ugu jirin waaya aad baad umahadsan tahay waktigaba aad inoo soo galay oo aad inoo soo ciriirinaya barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee toddobaadkana intaas ayaanu kusoo gebagabayneynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya maxamed cabdulqaadir iyo wasiirka waxbarashada puntland abshir ow yuusuf ow ciise iyo ismaaciil jirde warsame oo isaguna ka tirsan jaamacadda aragon ee dalkan maraykanka dhammaantiin waad mahadsantihiin intaynu barnaamij kan lamid a dib ugu kulmaynana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelya